qaar ka mid a dhallinyarada ku nool degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa si weyn ugu caweeya xilliyada habeenkii barxadda weyn ee magaalada taasoo dhallinyaradu wakhti ay ku qaataan si ay ugu nastaan shaqooyinka maalinkii ah dhallinyaradan ayaa kuwa xilliyada habeenka ay isugu yimaadaan barxadda isku madadaaliya geemka kala duwan sida laadhuuda beebjiga iyo inay goobtani usoo nasasho tagaan maadaama ay tahay goob cidla u hawale qaar ka mid a dhallinyaradaasi oon kula kulmay iyagoo fadhiya barxadda weyn ee degmada adhooble ayaa iga warbixiyey waxyaabaha halkani ay ka qabtaan iyo waxa ay ku doorbideen fadhiisashada goobtani mugdiga oo ay u fadhiisan waayeen suuqa hoose waa mahadsantaa walaal magaceyguna waa cabdixaafid cabdi cali run ahaantii waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada dhoobley haddanna wax kale ma ahan habeenku ma iskugu nimaanaa si aan isu madadaalino ahaantii magaalada gudaheeda meel oo saan camal oo barxad camal oo nafaas leh ma jirto barxadanna haddaan dhallinyarnahay inaan games ka ciyaarno waa la buuqi laakiin suuqa waa goobo ganacsi iyo meelo oo oo ama lagu ciyaari karo ama lagu buuqi karo ma ahan sidaa darteedaan u dooranay meeshan barxadda bannaanka geemkaan isku madadaalin waxaa ka mid ah bsta babaji iyo geem kaloo fara badan ilaa habeenkii afar saac shan saac meelaha run ahaantii goobtan barxadda waxay goobaha kale magaalada ku yaalo waxay ugu duwan tahay magaalada gudaheeda goobaha ku yaalo waa maqaaxiyooyin oo shaah laga cabo oo run ahaantii ilmahaas aadka u fara badan oo meelay fadhiistaan iyo aan lahayn iyo meelo oo lagu ciyaari karo geymam iyo waxaas laakiin barxadana ka fiican waa ku mahadsantaha haddaan kusoo dhawaada magacayga ugu horeyn waa asad maxamed cumar ku nool degmada dhobley wallaahi dhalinyarta inteeda badan waxay ka midaysiin in habeenkii aan iskugu imaana barxadda annagoo iska xoog wareysanayna geemka galabta aan soo dhelina waqtigeena madadaalo entertainment aan ku qaadanayno taas markii aan fiiriyo waa dhinacyo badan ay taabanaysaa soo magaalada maanta meel bannaan ama space intaas la egoo la fariisan kara dhalinyaro intaas iskugu imaada ma lahan goobo maqaaxiyo lagu cabeeyana ma lahan saa darteed marka dhalinyarta waxay door bideen in barxadda bannaanka cidna aana joogin aan waqtigeena ku qaadano jabi aan ku helno geemka waa kala duwan yihiin dadka qaar waa sheekaystaan dadka qaar biyasa dheeraan dadka qaar baabijiya dadka qaarkoodna laadhoo hadba marka meesha aada doontaad waqti ku qaadan kartaa haweenada qaar waa ku dahaani ahaan markaas ka hadlo dhalinyarta qaarna fiida ay ka tagaan balse inteena badan waxaan ka tagnaa afar saac ilaa iyo lix saac inta u dhexeyso cabdiqaadir bishaar cabdulaahi waxaana ka mid ahay dhalinyarada degmada dhowley walaal run ahaantii barxadda waxaan ka qabana ee noo diidaya inaan suuqa fadhiisano meelaha lagu qaxweeya lagu shaaheeyo waxay tahay annagu dhalinyaro ayaan nahay mana shaqeyno magaalada meel ku raastaalo lagu caweeyo ka wacan barxaddi way jirtaa balse kharash ayay u baahan tahay dhalinta kharashkaas ay ku bixinaysa meesha ma hayso barxadda laakiin haddaad dhinaca dooni ka fadhiisato cid ku weydiinaysa lacagii maxaa u fadhidaa ma jirto xaafadahana way u dhowdahay sidaas ayaanu kalifaas inaan barxadda fadhiisano